maanta dadweynaha reer puntland meel kastay joogaan iyo ummadda soomaaliyeed oo samaka taliska oo nabada jecel maanta oo taariikhdu ay tahay bisha lixiyo shan iyo tobnaad bishii shanaad waxaa ciidamada puntland degaamadoodii deganaa soo weeraray ciidamada somalilan oo gargaro mar walba kusoo weeraraya dhulka puntland iyo ciidamada puntland halkaa dagaalkan saaka labiyo tobankii ayay soo weerareen kabacdina ciidamadaas somalilan waa la jebiyey dib baa loo jebiyey dib baa loo riixay dagaalkiina hadda weli waa socdaa wixii waxaa ka dheer oo faahfaahinana dib baan kasoo sheegi doonaa laakiin waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed inay gardarra mar walba joogtaa iyo dhiig soomaaliyeed oo dib loo daadiyo ay ka shaqaynayso xukuumadda hadda muuse bixi oo hogaaminayo iyo oo ummadda soomaaliyeed rabto inay dhibaatayso marka intaasaan rabnaa inaan idiin sheegno wixii kaloo faahfaahina dib baan idinka soo sheegi doonaa diinaayinka